waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka hirshabeelle waxa ay dhowaan yeelatay baarlamankii labaad laba cisho ka hor xildhibaanada baarlamanka hirshabeelle waxa ay doorteen guddoomiye iyo labadiisa ku-xigeen shaki badan ayaa laga muujinayaa dhabaha loo maray dhismaha baarlamanka cusub ee hirshabeelle waxaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan marti igu ah barre cali geedi oo si dhow ula socda hannaankii loo maray dhismaha guud ee maamulka hirshabeelle sheekh doon faarax waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha deegaanka iyo aqoon-yahan muuse cabdi xayuuke salaan iyo soo dhoweyn kadib waxaan martideeda hordhiga su-aal ah waddo sharci ah ma loo maray soo xulidda xildhibaanada baarlamanka labaad ee hirshabeelle waxaa jawaabta ku hormaraya barre cali geedi waddada lagu dhisay hirshabeelle baarlamaankeeda cusub waddo saxa wayna leh waxay sax u tahay baarlamaankaas hadda hirshabeelle hadda la bilaabi maaha horey dowladu ah dowladii labaad waay baarlamaankii labaad baarlamaankana qolo walba waxay leedahay ka qaadatay marka baarlamaanku saasuu saxan yahay waa mahadsan tahay barre sheekh doon waxaa meesha ka jiraa hw markii horeba ma saxnayn haddana qalad labaada la sii galay waana sababeynaya waxa meesha ka cada iska cad dad yaacay oo dadkii in wax la qaybsada ahay meesha mayna tegin dad baa iska aaday meesha sidaasaana hadda ee wax ku saxmeen oo lagu soo dhisay laakiin waxaas wax saxa oo ummaddan ka dhexee ma aha waa mahadsan tahay sheekh doon muuse adiga dhankaada
haddii xaqiiqiyan laga hadlo marka u horeyso annagoo si mataqaanaa kalsoonila uga hadlayno waxay tahay horta hirshabeelle waa wax la isku darsaday maku waxaysanta horta si nidaama mise haa mise maya hirshabeelle kuma dhismin si nidaama hirshabeelladii hore middan hadda dhisantay oo hirshabeelladan doorashadeedii labaad golaheedii baarlamaanka iyo ololihii hadda lagu jirana xaqiiqiyan ma aha mid aada u cadcad walow marka shakhsiyaadka hadda la doortay siay rabaanba ha ku imaadaane dad badan oo aada macquula aan uga jeedo sideedana dadka waxaa weyaan in markasta ay reelays garayaan waxa jira waa muhiim duulku haddii uu tashan waayo waa in loo taliyo dadka labada gobol degan waa aqaanaa waa dad barwaaqa soorana saan hore u sheegay waa dad nabad jecel waa dad markii la fiiriya isla ahaan mid ah waa dad hiddo dhaqana oo duubaba oo dalka soo dhaqaaya leh dhibaatada ilaa ay hadda haysato waa midaa mar kasta dadku ay ka hadlaan ay ahayd dowladdii mataqaanaa xasan sheekh maxamuud waxay reebtay dowladda xasan sheekh waxay reebtay waxaa moodaa hadda in laga soo baaranayo see looga baaranaya ma jidkii jid ka fiicana looga baaranayaa mise way ka dari doontaa marka mar kasta wax kasta oo dhaco waa in la tartansiiyo horta nidaam daro waxay keentaa dhibaato dowlad la-aan waxay keentaa waa nidaam daro haddii la helo wax oo nidaama oo wax laga soo bilaabo oo la raad raaco waxay keeni kartaa in jid fiican loo baxo mar kasta marka aniga hal mid aan dadka soomaaliyeedna ku waaninayaa labada gobolna aan ku waaninayaa duubab dhaqana dad aqoon-yahano ah indheergaradyo ah ayaa jiro dowladdu ha ka tixgelisa dadkaas si dalkan iyo dadka ay mas-uulka ka yihiin ilaa maamulka dowladda soomaaliya waxay ka tirsan tahay shanta maamul ayay ku dhisan tahay marka maamulada inay dhisto si qurux badan waxay keenaysaa in ayada koonradeeda ay adkaadaan waa mahadsan tahay barre waxaa tiri xildhibaanadan baarlamanka labaad ee hirshabeelle habka loo maray dhismihiisa waxa uu ahaa mid wanaagsan la mid ah kii markii hore ee lagu dhisay hirshabeelle bilowgeeda haddii aad sharaxaad bixiso waxa uu ku wanaagsan yahay wuxuu ku wanaagsan yahay horta waxa waaye horta hirshabeelle mar horaa la dhisay baarlamaankii labaad waa saa hore kugu sheegay dowladna marka horeo la dhisay hadda dowladda federaalka oo dhisan markii jabuuti la isugu tagaayay soomaalidu waxbay soo qaybsatay sidii hadda jabuuti wax loogu soo qeybiyey hadda sidia weli ku socotaa baarlamaanka beelaha looga soo xulaa dowladdii hore hirshabelle markii la dhisaayay sidii looga soo loo soo xulay ay dhabaheedii ay ku socotaa ayadana waxba lagama bedelin ayadiina tahay inta hirshabeelle muxuu ahay maamul goboleedyada soomaaliya inta laga baabinaan sida hadda hirshabeelle ku dhismay ku dhismaysa hadda mana laga wareeji karo haye sheekdoon
baarlamaankan inuuna saxnayn caddaynteeda meel walbay taallaa dad la soo qoray oo liis lagu wataa meesha la geeyey duubabkii dhaqanka iyo odayaashii ayaan tegin masiirka ummaddan iska laheyd in laga fikiro lama geyn wada hadallo iyo dibishiise mayna jirin bilowgii hore waxay ku dhisantay waa naqaanaa waata soomaalidu tiraaha hal xaaraanu niri xalaala ma dhasho wixii wax ka xumaa haddana yimid afartii sano lasoo dhaafay waxqabad uma jeedno ayadoo saas taas lala dhibanaa oo ay dhaantay ina meeshaan ay siira ahaato marka laga teego magacyaalka maamul goboleedyada sida loo qeybiyo federalismka markii laga tago hirshabeelle wax kale oo meeshaa ka soo baxay oo nidaamhu ma jirin gobolladaanan gobollo barwaaqa soorana oo maaragtay laba gobol oo aad maaragtay dhaqaalo u leh oo horumar fara badan ka jiro waaye waxaan leeyahay hirshabeellaba dhibaato ku ah sababtoo ah mar walbaba waxaa dhibaatada keenaa dadkii waxaan u ahaa inay wax ka noqdaan oo awooddaas ay taalinsi garayaan ama miisaan siyaasadeed ama miisaan wax lagu qaybsado saxa ku yimaada meesha mar walba ma tagaan waxbaa lala cararayaa waxbaa la boobayaa saami qaybsikuma saxna deegaana kuma salaysna waxay ahayd in la dhiso afartaa sano sida kownsalladu meelahay ka dhismeen oo kaleeda golihii deegaanka hadda intii inta lasoo dhaafay oon waxba la qaban baarlamaankii labaad boobkii ugu xumaa ee qof lagu sameeyo ayaa layskugu geystay waxaan ognahay ayaga naftirkoodii meesha tegey ayaa maaragtay isbarakacshi sababtoo ah qof la qoray oo baarlamaanka ka mid ahay oo dhaarti usoo istaagaya inta meesha laga tiray ayaa owsideka loo baxshaasaa qof kaloo la wato ayaa la soo geliyey marka waxaan leeyahay waxaas wax saxa maahan wax hadda ka imaan doonane ma jiraan oon annaga ka filayno oon sidii hore daal iyo dhibaato iyo burbur ay u keeneen aan ahayn mahadsan tahay sheekhdon waa maqlaysaa bare sheekhdon wuxuu leeyahay xildhibaano warqad ku qornaa ama magacyo warqad ku qornaa ayaa xildhibaano meesha laga dhigay kuwii duubabka dhaqanka ay gudbiyeenna waa laga tuuray laakiin dowladda federaalku waxay soo suubiday hadda koonfur galbeed iyo galmudugay soo suubid ayagaas warqadaa lagu soo wada qoray lafta gareenoo watane madaxweynea laga soo dhig qorqoor oo dowladda federaalka ka tirsanna waa ogeedo xaggaa la geeyey way soo dhisteen marka dowladda federaalku waayahan dambaba maamulada ayadaa dhisaysa laakiin haddii dadkan oo la isku day lahay muxuu ahay sheekh doon waaba la isboobi lahay dowladda ku dhex jirtooba kala xakinaysa maana waaba la isboobi lahay dadka labada gobol ka soo jeeda marka dowladdu saasay warqada dadka ugu soo qortay saasay wax u fududayd waa mahadsan tahay haye muuse
fikradooda markaa fiiriso waa fikrada macquula labadu waxay sheegayan waxwaa ka jiraan kalsooni daraduna waa jirtaa oo markaa wareysata dadka qaar aagtida maamul meeshan maka jira wuxuu ku leeyihiin qaarkood maamulkee yaa lagala tashtay markaa dhinaca kale dad wareysatan wuxuu kuleeyihin ha maamul waa jiraaho annagaaba qayb ka oo halkaas joogno labadaas horta inaan xaqiijiya waa rabaa taana wixii qasbay kolley sababo badan ay leedahay muhiimadda waxaa ahayd markii aada cudurka aada hesho ayaa dawadiisa heli kartaa cudurka markaa ogaato hirshabeellaha cusub waxay u baahan tahay golihii baarlamaanka waa la dhisay guddiyada qaybahooda kala duwanna waa haddaa lagu dhex jiraa iyo guddoomiye baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisii dabcan waxaa loo gudbi doonaa xilligii madaxweyne qayb ka ah maamulka dowladda soomaaliyeed ee hirshabeelle la magacaabi lahaa iyo ku-xigeenadiisii waxaan leenaha mar kasta inaan isu talino oo wixii annaga aan talaha iska maqalno waxaa loo baahan yahay horta maamulkan si dadkan dhibaatada uga baxaan in dib u heshiisiin dhaqanka hiddaha ah uu hogaaminayo la helo waqti fiican in la saxo miisaanka awood qaybsiga oo aan ogahay dad badanna ay dareemayaan hadda oo hadalkayga maqlaayo in qalad badan ka jiro in dastuur adag oo dadku ay suubsadaan la mariyo in golaha wasiirada iyo saraakiisha ciidanka hogaaminayo iyo maamulada hoggaanka gobollada iyo degmooyinka oo bulshada rayidka ah intaba in dad aqoon leh oo taya leh la keeno si dalka iyo dadku uu badbaado waxaan ognahay waxyaabo badan oo dalka soomaaliya ka dhacay waxaan ognahay meeshay eeday marka talooyinka ugu fiican oo aan siinayn waxay tahay haddii aad arki jirteen in laydin yidhaahdo meesha ka kaca laydama dhahayo meeshiina ku fadhiya kuraastiina xililkiina haaya laakiin shantaa qodob oo muhiimka ah oo dib u heshiisiinta dhaqanka miisaanka awood qaybsigoo la saxo dastuurka wadanka mataqaa maamulka gobolka labada gobol u yaallo oo la dhammaystiro golo wasiire iyo saraakiil iyo maamulka bulshada rayidka laga keeno tiyaysan si dalkii dadku u badbaado warkeygan halkaasaan kusoo gabay waa bare waa maqlaysaa muuse waxa uu leeyahay shan qodob ayuu sheegay oo ay ka mid tahay arinta dib u heshiisiinta eh, iyo in dhaqanka looga dambeeyo howlaha socda hay
wax horta eh, dib heshiisiin oo hirshabelle looga baahan yahay ma jiraan cid dagaashano ma jirto hirshabelle meel kasta hirshabelle joogta waa hirshabelle cid cid marti ugu ah ma jirto wax dagaalsano ma jirto cid la beegsanana ma jirto marka wax dib heshiisiin oo loo baahan yahay male dhaqanna sidoba beelaha inay nabadoonna ka yihiin aan loogu talagalo maahayne inay siyaasad ay galaan oy reere siyaasad siyaasadda horboodaan iyo siyaasadda dad aqoon-yahanaa siyaasaddu waxay tahay yaqaanaa siyaasadda shuqul ku leh ayagina way ku dhex jiraan marka odayaasha dhaqankii dib u heshiisiin ma looga baahno midda miisaanka qabiilada marka dadku miisaanku kala leeyahay waxa loo kala siiyo ninka yarna xaquuqu leeyahay waxa uu xaquuqu leeyahay ninka ugu badanna xaquuq intaas ka weyn uu leeyahay marka xaquuqdana aad ha loo furi dadka hadda maamulka ugu sameynaa joohir oo gacanta kula jiro dowladda federaalka kolletaba gacanta kula jirta miisaanka ha ilaalido miisaanka aad ha u ilaalido laakiin eh, hirshabelle hadda bilow ma ahan oo afar sano ka hore dhisneed waxaad la miisaama maxay yihiin waxaa la miisaama madaxda waaye madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ha la miisaamo Ee, xildhibaanada xildhibaanada naftigeeda waa in dib u la- miisaan lagu suubiyo xildhibaanada oo nimankan waxaan qaatay ma qaada karaan mase ma qaada karaan waxaa jira dad tiro badan oo hal xildhibaan leh dad yar oo saddex xildhibaan iyo afar xildhibaan laha jiro waxa waaye waa laisku soo dushay marka ayadaasna gadaal ha loo fiirsho Ee, miisaanka madaxda ne- ha la ilaaliyo waa mahadsan tahay sheekh doom horta barra waa mahadsan yahay waxaad moodaa eh, dhankii eh, inuu ka yimid eh, maaragtay oo weliba soo aadaa qaladka uu arka naftirkiisa En, odayga eh, muusene waa sidoo kale en, wuxuu bixiyey fikradihii wax lagu sixi lahaa En, aniga dhaliisha aan haayo mar walba wax taagan waaye oo bulshada dhexdeeda aada uga muuqda En, ma u malaynaayo hirshabeelle qaabkay hadda ku dhisatay in adigu qaybsi saxana lagu celi karo in waxaa inta laga tago bannaanka laga istaago dadka laysku madax banneeyo ay wax soo qaybsadaan ayay ku imaan kartaa haddii kale eh, sida hadda maamul ou- een, maamulkaanu wax ma qoran wayna waxba mayna ka shaqayn madaxweynihii meeluu iska fadhiistay een, guddigii ou asaga eh, yiri guddigan wax saxa maahan waa in la bedelo ayaa maaragtay wax dhisay een, waa iska jiitamayeen ninaa dhex uga soo dhaco maaragtay guri ku xaraystaa laleeyahay oo maaragtay shaqada jawhar keliya ka hayeen gobolkan intay yimaadaan odayaashii wax mayna la- talooyin mayna bixin Een, annaga waxaan sugaynay een, maadaama waqtigu sii dhammaanaa in haddii ay dhibaatooyin jireen oo colaada jireen een, oo colaadana way jireen xaqiiqatan een, hirshabeelle intii afartii sanaad oy dhisnaad degma hirshabeelle ka mida oon dhibaata ka dhicin ma jirto waa caddaynayaa taariikhay dhaceen aan wada haynaa colaado sokeeye beelaa isku wada dilay dadka marka inta meel la iskugu geeyey heshiiye la leeyahay waa dad kala qoqoban meele kala taagtaagan miisaanka siyaasadeed inay wadaagaan ay ahayd inay maaragtay wax saxdaan iyo dib u heshiisiin loo sameeyo iskugu sabraanoo degmadan ka wada dhexaysa qof ay ku wada kalsoon yihiin oo ka dhex yimaado een, qofka meel kastaba ha ka yimaado ayaa la rabay Een, taa waxaaba usii dheer hadda waxaa laleeyahay ayagii naftirkoodii wax kala xadaya oo meesha dhuumashaal inta badan inay ku tageen aan aaminsannahay Ah, odayaashii ayaga wax la ongolaay waxay soo qoreen ayaaba laga sii darbeeyey oo maaragtay aan eh, lasii qalday oo kuraastii loo diiday Eh, tusaale ahaan guddoomiyaha baarlamaanka een, maalmihii dhowaay dadkii liisaska aan ka akhrisanayna kuma jirin waktigii ugu dambeysay ayaa maaragtay ruux oo booska ka saaray nin weliba annaga re- bulshada reer beledweyne aan eh, kasoo jeeda oo naqaano oo siyaasiya oo degmada beledweyne guddoomiye kasoo noqday ayuu saacadihii ugu dambeeye kursiga laga- al- uu ka xoogay saasna waxaa wa- keeni kara breshar iyo in wax la xado oo wax meesha oo xasan sheikh wuxuu sameeyey waxay ahayd oo ula lah- u wadan lahaa hirshabeelle miisaan siyaasadeed mauna raadinaynin ummaddaa inuu wax u dhisa ma raadinayn wuxuu raadinaya kuraasta baarlamaanka ka imaana dad asiga aqbalsan inay ka soo baxaanay doorasho u ku galo kanna way ka dartaba tabti mid lamida waxa lagala cararaa maxay yihiin hirshabelle baarlamaankii waa joogay ee, qoladii een, een, maamulka hay oo ka- maxaa la yidhaha wax xukuumaddiiyaa dhisneed madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkii si walba laiskula joogo way isla joogeen adduunka haddii wax saxma ay wax qabsoomi waayaan dowladaha shirarkooda dib loo dhigaa in een, laba bilood ama lix bilood dib loo dhigo wax een, ku jiray ayadoon wax la kala boobayn dhibaato ka taagneed mayna jirin maxaa keenay mar walba webiga qarka laga taagan yahay oo tii een, maam- een, dowladdii federaalka sakraa tahay oo kuraas la kala bursanaa in la yidhaha hirshabelle ha la sameeyo oonba wakti la siin saas ayaa waxa ka dhigaysa waxaan micno lahayn annaga marka dhibaatadan haysataa waxa ah hirshabelle maalin walba inaloo sameeyo kursiga madaxweynaha isoo miiska saaran oo golaha baar- dadkan oo dhan ay kursi- kuraastoon yihiin afartii sano in wax la qoray ahayd oo wax la saxo marka waxaan leenahay een, waxaan dib ha loo cesho ee, sidii hore ha loo dhaafo baarlamaankan dad badan oo aqoon leh oo dhallinyara way ku jiraan maahan anigu inaan maanta cambaarayna laakiin see ku timideen waxaad ku timideen qof kastaahu asagoo aan waxba laga soo qaadin oo meeshiisa u taagnaay waxbaa la kala qaadan intuu yidhi qoordheere intuu maaga la yidhi hoolka hore usoo gal marka saas marka ninkaa wax ma qaban karo waa la dareemi karaa jifo kastou ka yimid aniga maa kudirsadaa ka soo horrayso tusaale ahaan een, maahan anigu inaan qolo keliya ku cambaarayna laakiin nin hirshabelle hadduu yimaado wax micno weyn hadda beledweyne uma laha oo dadka reer beledweyne banaanbaxa laga joojiyo iyagoo caqaba- een, cabasho taban ah oo ca- een- een, banaanbaxa ahoo waxaas se war hala joojiyo warsaan waxbaan saxaynaale oo diyaar u ah inay jil- ay jowhar tagaan ay walaalahood wax la wadaagaan iyo tiimkii wax kala dhexeeyeen een, xa- jowhar oo kale sidoo kale waa la is afduuba iyaga naftirkooda banaanbixii idaacadihii wixii aa la isku diiday waxaas marka waxaan leeyahay ruuxa ku yimaadaa si kasta uu tayo u leeyahay wax ma sixi kariyo dhibaatada xalka uga baahanaa ka badan ama waktigay ka qaadanaysaa waa mahadsantahay een, muuse waa maqlaysaa barre wuxuu leeyahay ee, waddada la maray ee, xildhibaanada lagu soo xulay waa ay qaldaneed ma kuu muuqataa qaladkaa wax aan dadku ka tashanin mar walba waxay keeni karaan halis mar qura aa horta lagu soo kacay arrintan hadda een, hirshabellada labaad jowharaa la joogaa labadaba dhalanteeda nagu noqotay hase ahaatee maamul la-aan maamul xumaa dhaamo haddii hadda wax la bilaabay haddii dowladda federaalka iyo golaheedii wasiirka iyo wasiirka arrimaha gudaha ee kulli ay taageereen waa soo dhaweynaynaa Een, weliba anoo u jeeda dad macquula oo badan inay ku dhex jiraan meeshaan Een, oo indheyga ay qabteen qaarna een, rag aan saaxiibana waddanka jooga aan la wadaagay iyo c v-gooda iga sheekeeyeen qaarna anigo aan aqoon u leeyahay horta waxaan kula jawaynaa inay dadka badbaadiyaan dhibaatadan soo jirtay een, afartii sane ee lasoo dhaafay waxaa la doortay cali cabdulaahi cosable cali cabdulaahi een, muddo sanad ka yar ayaa mooshin loo keenay mooshinkiia mataqaanaa weliba isagoo ku cadaynaya in mataqaana nidaam qaldan loo maray een, ayaa la yidhi een, xilka waa k- saasaa ku ta- waad ku dhacday waxaa la keenay maxamed cabdiwaale muddo saddex sano ah oo xilka hayay iyo wamaazaada een, saddexdaas sano ani hal sano iyo bilo aan wada joognay een, runtii aadaan uga xumahay maxamed cabdiwaale oo dadka magaalada beledweyne u dhasho aqoon-yahana oo dadka reer hiiraane oo labada gobol ka dhashay inuusan mataqaanaa gobolkan iyo labada gobol oo dadka mas-uul ka yahay uusan soo gaarsiinin heer maanta ay ka bilaabi karaan uusan wax usoo dhisin ee uu uga tegay meel cidlo ah horta aadaan uga xumahay een, mas-uuliyiinta dambe oo imaan doono waxaan rabaa war mas-uulow mas-uuliyadda ku saaran maxay tahay ereygaas keliya inaad horta isweydiisaan mas-uuliyaddu waxay tahay in dadka waxooda aad ku maamusho sida ay rabaan dhaxal aad u suubiso markaysan dhicin wixii dhacay afarta sano oo lasoo dhaafay saddexda sano usii dambeysay oo een, oo iska socda ahaa oo gobolladan biyobaxa ay ku dhufanaysay ayagoo saasoo biyobaxa ku dhufanayso biyo aan laga xelin iyagoon wax dhaxalo u oolin iyagoo mataqaanaa isbitaalaad iyo mataqaanaa iyo iyo hay-adihii samafalka iyo mataqaanaa arrimaha bulshada wixii raba aysan dhisnayn inaad meesha uga tagtaan waxay idinku noqonaysaa mas-uulka imaan doono mid taariikhdaada iyo xusuustaada wax ka geli doonto Een, ilaahina waxaan ka baryayaa een, dadkan dad u naxaayo oo aqoon iyo karti leh iyo dadnimo leh in ilaahay gacantooda uu ku simo dadkana waxaan rajaynayaa inay dowladooda iyo shacabkooda ay isku duubmaan asalaamu calaykum barre adiga sidee loo maray waddadii loo maray dhismaha xildhibaanada Eh, horta xildhibaanada waddada loo maray eh, dhabii horaalaa la maray oo waxa oo oo ka bedelan oo ma jiraan Eh, markii hadda qoladii markaas oon maamul haysaana maamul suubiday dowladda federaalka maamulkaa suubiday dhabihiiaana la maray Eh, marka waxa waaye haddana doorkii odayaasha iyo waxaas way kasoo gudubtay niman aqoon-yahano ah oo hadda sida sheekh doon iyo muuse cabdixawkiya aqoon-yahanadii wax sixi lahay oo doorkii siyaasadda lahay ka mid yihiin moogtahay ayaga naftigooda waxa waaye nimankaas nin rag inay wax saxaan rabo waaye Eh, warkooduna hadda waa maqla laakiin dariiqada loo maray dariiqadii dowlo lagu dhisi jiraa loo maray hirshabelle waa mahadsan tahay Ee, weli waxaa la socotaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ee, idinka imanaya magaalada beledweyne Een, martideeda waa muuse cabdi xayuuke ee, barre cali geedi hadaafow iyo sheekh doon faarax waare Ee, sheekh doon adiga dhankaada ee, markaa fiiriso sida ay wax u socdaan ee, afartii sano lasoo dhaafay wadadii oo hadda uu sheegay ninka la yidhaahdo bare in lagu laabtay qaabkii wax loo xulay afar sano ka hor in haddana loo soo xulay yay ahayd in wax ka bedelan ay keento mase jirtay awood maamuladii soo maray hirshabeelle ama madaxdii soo martay ay wax uga bedeli kareen xaaladda hadda deegaanka ka jirta ha waa mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane way jirtay in ay wax ka bedeli kareen caqabadihii jiray markii hore oo hirshabelle la dhisayey xilliga xasan sheekh waxaan ogeynay ballanqaadyo ayaa jiray in beelaha cabashooyinka aad faraha badanna u qabay haddii la saxo haddii la sameeyo maamulkan oo madaxda waaweyn oo loo sameeyo keliya maaragta dastuurka iyo in laysqanci doono dib layskugu noqonaa wax la sixi karo waxaasoo dhan wax muuqday ahaayeen madaxdii wakhtigaas jirtani waxay sameeyeen way soo qaateen oo tusaale ahaan anigu waan goobjoogayaalaan ahayn waan ogeyn xilliga xasan sheekh ina tabashooyinka dib aan ka xalinayna hata ay dhacday dib aan ka xalinayna marka hadday ahayd wixii qaldama in la saxay ahayd oo dib heshiisiin la sameeyo golihii deegaanka la keeno hirshabeelle oo waxaan sugaynay la wada leeyahay kalkaan inay ay dhalato oo laga wada tashaday maadaama cid kastoo tabasho qabtay magaca hirshabeelle iyo nidaamkii iyo statekii la isla ongol yahay haddane dadka isla degan labada gobol ee dhibka kala sheeganaya ee yacni mataqaanaa siyaasaddu ay ka dhexaydo wax ay ku midaysan yihiin sida waxoodaan u hagaagaan dadkaanu ma ahan laba laba waddan kale ma aha keliya waxay rabeen miisaan siyaasadeed oo sax ah dib u heshiisiin colaadaha in laga dhammeeyo saami qaybsiguna qolo walba degmadooda wax loogu sameeyo oo waxay ogol yihiin dadka bulshada rayidka waxay kamid yihiin waa dadka wax loo noqonayo oo nidaamka loo samaynayo nidaamkaasina qeyb ka yihiin haddayna ayagu raalli ahayna waxba meesha ka soco maayaan hirshabelle marka waxaan sugaynay inay ka qaadato tusaale oo afartii sano ayagoo faruurta wada qaniinayo kalkaana bosishinka saxda lagu soo wada laabanaan sugayn ilaa waxay dhacday wax ka yar meeshii hal sano iyo bar lays haystay ina labaatan cisho ka yar lagu dhisa ayadoo weliba siyaasiyiin iyo aqoon-yahano culamo owdiin intaasuba miidiyaha ay taagan yihiin oon wax qarsanayna ahayn oy ribood iyo tusaale ay la daba taagan yihiin intiiba lama dhegaysane waxaa la keenay dad dhallinyaro u baahan ee u badan ayaa meeshaa lagu aruuriyey ayagaa takano iyo dhibaato loo kordhiya mooyaane hal xabo ay qaban karaan ma jirto wixii wax lagu sixi lahayne oon annaga u jeednay oo caqliga saliimka uu sheegayane dowladda dhexe dhibaatada u weynba ha ahaatee ayaa sabab u ahayd hogaamadeediina ayagu waxay sameeyeen dantooday ka fiirsanayeen mooyaane kama fikirin dantii siyaasadeed iyo masiirka ummaddaanu meesha uu noqonayo marka sidaasaa wax ku qaldameen aan ugu leeyahay welina saxdii waa la arki karaa haddii la rabo in wax la saxo oo waxaa muuqata in wax la sixi karo sababtoo ah qofka tabashada qaba wuxuu sheeganaho haddii la dhegaysto oon mare hoosteeda aynu hayno miidiyaha la keeno ama waa loo garaabayaa oo bannaankaasaa ummadoo dhammo ka qayb noqonaysaa sababtoo adduunku hadda miis korkiisao wax ku wada wadaaga wada aragteen doorashadii ka socotay waddanka maraykanka ayaad waxaan ula soconnaa taaka taako codka qofka markuu sii dhiibanaa a meesha la sii gelinayaa maxaad allahy maxaad u malaynaysaa marka dad hal degmo wada degan waxay qabaan in la wada ogaa waayo oo qofkan wuu ka sheeganaya inay dhib tahay iyo inay galdaro towsad bursi rabo in la ogaa waayo marka hirshabeelle weli waxay ku socotaa inay sii qaribanto laakiin meesha wadada saxda ah waa in dib heshiisiin la helaa si dhaba wax lagu wadaagaa waa mahadsan tahay muuse haddii sida hadda uu sheegayo ninka la yidhahdo sheekh doon qaabka wax loo maamulay oo dhismaha baarlamanka uu wax ka qaldamo maxay tahay saameynta maamulka dhismi doona ay ku yeelan doonto horta mar kasta wix qalad imaado qalad wix qalad ku samaysmo qaladay keenaan taas waa meel waa ku celceliyaa waana waana midda aan raba dadkayga iyo dadkayga inaan xasuusto sida walaalkay sheekh doon sheegay iyo walaalkay barro ka horeeyey oo labadooda mataqaanaa fikradooda fikra aan aada usoo wada dhaweynaya ay yihiin haddana laba daran mid dooro waxay tahay hirshabeelle baarlamaankeeda haddii wax ka qaldamaan waaba qaldamayan wux waaba qaldamaan soo laabasho ma leh aruubdaat caanaha hambadaa la qabtaa sida wax lagu qaban kara in lagu hagaajiyo waa laakiin hadda meeshay marayso maanta waxay tahay meel aada u fiican oo haddii warkan dadku ay wax ku qaadanayaan wixii soo marayna cashir ay ka qaadanayaan ay taladu wax ka qaadanayaan baarlamaan sharci dejinta waaye fulinta waxaa golaha wasiirada oo dadka anfici doono iyo maamulka labada gobol iyo degmooyinka iyo xaafadaha maca loo suubin doono iyo saraakiisha ciidanka intaas waa inta aniga aan leeyahay waa inta muhiimka u ah dadka inay dalkii dadka wax u qaban karaan ay badbaadin karaan leanna waxa weeyaan baarlamaanka waa naqaanaa lacagaa lagu baxshaa codaa lagu raadiyaa waxaan laga raysan karin mar kasta dib u heshiisiin dalkan waxaa dhaqayay odayaal dhaqan oo duubabka iyo hoggaan u yihiin hiddo ah duubabkaas iyo dhaqankaas waxaanay fulin mar walba meeshaan dalka soomaaliya la yidhaahdo kama fuli karaan hal mid waa ha ogaadaan mar kasta waxa loo sheegayo inaysan ahayn nintooxsi ee ay tahay waxa dhabta ah waa laga yaabaa hadalkaygan inuu dad badan ku qaraar yahay laakiin waa xaqiiqda wixii dhacay iyo siday wax u dhaceen
waa mahadsan tahay bare waxaa tiri xildhibaanadan baarlamanka labaad ee hirshabeelle wadada loo maray iyo ragga lasoo xulayba waa dad aada u wanaagsan maxaa la isdhihi karaa afartan sano oo waktiga xilkooda uu jirayo waa ay ka bedeli karaan xaaladda deegaanada hirshabeelle
maxaa waaye wa- waqyiga jirane waxa waaye wax badan ay ka bedeli karaan buuqa ka dhex jira hirshabelle niman dabooli kara waaye nimankaas dhallinyarada oo aqoonyahanada aqoon-yahano badan oo hadda meeshaan joogo wada qaylina adinkana waqtigiina sugaysiin raalli ahada nimankaas wax badan ay nidaamka ka bedeli doonaan madaxweyne tayale iyo madaxweyne ku-xigeen tayale ay soo saaraan hirshabellena tuulo kasta way tagaan ee dan maxaa qof kastana lama qanci karo marka nimankaas xildhibaanada ah oo hadda cusub waxa waaye hirshabeelladii hore wax badan ay ka bedelaan miisaanka iyo qaylada meelahay ka qaylanaan ha fiirshaano waxaan leeyahay niman fiiri kara waayihiin ha fiirshaano qaylada ka jirta hirshabeelle ha daboolaano marka nimankaas saasaan leeyahay haye niklia sheekhdon
Eh, bare iyo horta eh, muuse aad bay u mahadsan yihiin Een, annaga een, haddii aan waxa aad sheegayso waxay horta ku wanaagsan yihiin waa ilaahay mahadii horta recording badan ayaa hirshabeelle doodaheeda aan dad badan oo aqoon-yahanna aan ku ogaa inay ka qayb qaateen lana tageen Een, waxna ayna kama qabsan laakiin in bulshada dhexdeeda wax lagu reebo oo wax laysku sheego muhiimadu waa waa muhiim marka annaga hadda ula jeednane inaan ayaga eh, burburinayna aan duminayna maahan laakiin inay wax qaldameen wax qaldan yihiin weli qalad lagu sii wado odayaashan dhaqanka ah waa odayaasha dowladda u dawaan gashan inay wax dhaqaan ay wax saxaan oy miisaanka siyaasadeed sida loo kala leeyahay oday walba uu ka keeno beelaha wax isku darsanaa oo dowladda soomaaliya een, maamul goboleedkeeda ka mid ah Een, maadaama intaas aan laga maarmaan ay tahay oo xaquuqda intaa la-eg iyo miisaanka intaas ay leeyihiin een, waa nasiib darro in hirshabelle indhaha iska tirto oo gobolka hiiraan oday matalaahu inta tagtay aan ognahay intay ahayd ma dhahayno ma jiro laakiin wax way tageen ayagii naftirkoodii dadkay keeneen ay warqadaha u saxiixeen ayaa laga gudbay haddii inuu ninkaasu tago iyo kii bannaanka jira isku meelay taagan yihiin maanta waxaan leeyahay marka een, haddii la rabo hirshabelle in wax lagu saxo ee, galmudug een, tusaale ahaan aan gadaal u noqonayaa een, een, stateki ugu dambeeye la dhisay galmudug oo ahaa waktigii iyo juhdigii la geliyey waa ogaay hirshabeelle inayna micno lahayn oo la- dadka dhan loo qaraareeyey oo la micno tiray maxaa keenay in labaatan beri lagu dhiso sababta aan diidanahay ina wax la haleeyey oo wax qaribmeen oon waxba inayna ka socon aan la rabin baarlamaanka aqoonta leh ee dhallinyarada ah ee wakhtiga badan laga yaabo burburkii qaybo ka mid oo dhallinyaro inay yihiin ay soo waxbarteen oo juhdi lagu soo bixiyey intay la takaneeyo oo ay carrada meelay ka joogsadaan waayaan oo cadow loo abuuro ayaa berri ka maalin afartan sano ka kor dhacaysaa sidii kuwii hore ee mas-uuliyadda shala noo ahaa ee ayagoo madaxa aan gobolkan kusoo dhawey jirnay hadda aan meel lagu sheegin waardiye ma laha mushaar hebe sheegin ixtiraam kale male ilmihiisii ouna tegi karin oo soomaalida dhex degan oo degmooyinka hirshabelle qaybo ka mida degan dhibaato culusna ay ka jirto ood ogtihiin ayuu keligii maanta hoteelada ama meelo kale ku dhuumaalaysanaya marka haddii aad meesha u tagteen marka afarta sano ama aad maaragtay jeebabka wax gashatiin oo kursiga madaxweynaha habeenka la dhisaa waxaan ogahay in dhaqaalo laysa siiyo toban kun oo dollaraa la siiyey madaxweynehay soo doorteen toban kun hal sana a ninkaa wax lagu baray afartii sano wuxuu kusoo dhammaysana ninkaasu asoon faamilina u faa'iideynin deegaanna aan u faa'iideyn sababta oo jirtana waxa waaye marka horeba kuma imaanin inuu intuu dastuurka akriyo wax la soo baxo boosooyishinka iyo degaanka golo deegaankiisu yahay oo wax ka sameeyo marka eh, waxaan leeyahay dibashiisana loo laabto salka ha laga soo bilaabo waxa ugu badan een, hadda hirshabeelle laba gobol waaye gobolka shabeellada dhexe ee jowhar een, caburus badanaa kor taalloo ciidamadii iyo dowladdii iyo een, statekaa kor degan laakiin beledweyneoo kale hadda haddaad waraysato afarta xaafadood oo beledweyne maanta haddii la yidhaah saakay banaanbaxay ay albaabada jebinayaan macdaalaahi haddaan lagu soo noqon marka oon gadaal laga dhisin kuwaas marka waa la caburinaya waa la qabaan kuwaanuna waxay taagan yihiin inaan macnaha la dhegaysan marka sidaa dareedeed in lays dhegaysto oo bahasha dib laga soo bilaabaan anigu aaminsanahay muuse een, sidaan ka warqabno maamul goboleedyada waxaa dhisa ee, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka dhismaha maamulkan ee, baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hay-adaha kaleo weli qaar ay dhiman yihiin kaalinta ay dowladda ku leed muxuu ahaa een sharciyan horta kaalinta ay ku leedahay dowladdu waxay ahayd maamul goboleedyada iyada waax ka ah dhismaheeda inay wax ka ogaato ay koontaroosho een si madow iyo dhibaato looga ilaaliyo maamulkan hirshabeelle dhismihiisan waxaad u moodaa in laysku dhex furay oo xilli een runtii aada isbeddel uu jiro ra-iisul wasaare waddanka uu ka baxay ra-iisul wasaare kaleeta la soo magacaabay weli golihii wasiirada mataqaanaa een aan la mataqaanaa la meel marinin een transactionkaas gudihiisa inay ku dhacday maamulkan hirshabeelle een hase ahaatee een weli waxaan rumaysanahay fursado fiican oo dalkan iyo dadkan wax loogu qaban kara inay jiraan een haddii aa midda kaleeto aan dib ugu laabto oo dadku ay inta badan ay iftiimiyaan ay dhahaan xildhibaano madaxweyne lagu noqdo ayaa meeshaan laga raadinayaa marka een dadka hadda shaqada qabanayo oo mataqaanaa ama say rabaan baa ku imaadaan inay ka fikiraan in halista badan ee hortaallo ay noqonayso haddii aysan nidaam iyo amni aysan dhisin oo shacabka kalsoonidiisa ku imaado in khatartu ay weli taagan tahay ay jiri doonto iyagana ay la mid noqon doonaan kuwa oo kaleeto
Een, barre waa soo gabagabeynaynaa kaalinta ee, dowladda dhexe ee dhismaha maamulkan hirshabeelle weliba baarlamaanka iyo doorashadii guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen maxaa la dhihi karaa dowladda gudoomiyaha horta xukuumaddan horta hadda cusub waxaa la dhisay shaqada hirshabelle ayadoo lagu jiro oo la dhiso waayo baarlamaankii lasoo idlaa la dhisay marka wasaaradda eh, way ka horumartay dhismaheedu Eh, wasa- marka markii horena xug- madaxweyne eh, madaxweynihii madaxweynaha eh, farmaajo aa shaqadan soo qabtay shaqadii farmaajo soo qabtayna ku dhamaatay baarlamaan wuu soo xulay Eh, guddoonkii baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kale waa la doortay Eh, shaqadii marka inta badan way gabagabaysay waxa dhimaba waa madaxdii ayagana wax meeshaas ka rabnaa inay madax fiican oo dalka hog- eh, muxuu ahay mas-uuliyaddiisa qaadi karto oo waaye araga inay soo doortaan
haye ee, sheekh don Een, waxaan dhihi karaa dowladda dhexe aniga horta anfariiri ay igu noqotay iyo in badanoo aniga ila mida Een, waxaan sugaynay wasiirka arrimaha gudaha Een, aniga maamulkii ka horreeyey maamulkan stateka haye wax- eh, galmudug aan kusoo halqabsanayaa waxaan ugu soo halqabsanaana waxa waaye markii ugu dambeysay meeshaas een, balaayo kaleba ha jirto oo een, caqabado kale iyo ka jiraan laakiin waktina waa la geliyey een, kaalin lixaad leh oo muuqata oo dowladda ra-iisul wasaarihii madaxweynihii wasiirka arrimaha gudaha shaqooyin aada u muglaha laga qabtay waxaan la yaabay marka oo nasiib darro ah oon hirshabelle la yaabay dowladda dhexe qof ka mido oo ka socoto ama madaxa xafiiska madaxweynaha ama xafiiska balay masarka ama kan wasiirka arrimaha gudaha ah oo si sharciya u aheyd dadkan labada gobol oo wax loo dhisaa way isqabsanayaane korjoogto ka ahaadaan oy ogaadaan la socodkeeda mayna mayna joogin caddayn waa taas waxaan la yaabnay markii wixii isku dhammaadeen baarlamaanka ahay oo layskala yimid oo liiska meeshaasa micno aad u fiiriso una la garanayn Een, in dad meesha madaxyadooda ka muuqdeen aan ahayn ay waxay sameeyeen waxay usoo way u hambalyeeyeen waa dhibaatada keliya ee annaga aan la yaabanahay tirsanayn war goobjoog mayna ahayn mayna s- ma samaynay kuleeyihiin dowladdii dhimed qof kama imaan amnigooda waxaa sugaayey kuwa oo meesha hore u joogo ee maaragtay ka waxaysan wakti dheer lagama fikirin waxay ugu hambaliyeeyeenay warqadaha usoo direen waxaan sugaynay inay hatee la sugaan maalinta la doortay maalinta ka dambaysa cabashada timaada dadka la hadlaan odayaashii raadiyaan hadda ay maaragta kusoo jiijiidaan inay waxaan ka dhaadhiciyaan dhibka ugu weynoo dhacay waa wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkii isla daqiiqadii waxaan u malaynayaa waqti dheer inuuna sugin warqaddu way usii qorneed hambalyo usoo diray gudoomiyihii baarlamaanka waa gudoomiyihii ku yimid inuu nin banaanka gacanta intu xusulka geliyo albaabka iga xiri yiraa asaga uu meeshii tegey qof noocaasa marka qof u hambalyeynaayo sidaa anigu hore ugu sheega waayo kuraas inay meeshaan ka soo baxday raadinayaan laakiin waxaa fiicneed in xashin shiiq u quustaan xashin shiiqa waxaan waxaa ku dhisay soddonka iyo lixda xildhibaan oo ka soo baxaysa meeshaas iyo toddobada xildhibaan inay saan sameeyaan laakiin nasiib darro waa la shiiday haddana sidii o kale aan ka sugayna annaga haddaan ree hiraana
intaa waxaa ku idil barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qayb galay muuse cabdi xayuubke sheekh doon faarax iyo barre cali geeddi inta barnaamijkan mid la mid ahaan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo